نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا إسلامنا فخر لنا رسمت على asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan tani waa xalqada koowaad ee fadhiyada barnaamijka islaamka iyo bulshada kaasoo noqon doona barnaamij toddobaadle ah oo aad ka dhegaysan doontaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinimo khamiisa shan iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan tobanka bisha toddobaad laba kun shan iyo labaatanka milaadiyada ciwaanka xalqadan waa astaamaha iyo macaaliimtii ay lahayd bulshadii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka dhisay madiinatulmunawara maxay ahaayeen tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday suubanaha si loo helo bulsho islaami ah maxayna ahaayeen astaamaha iyo calaamadaha ay gaarka la noqotay bulshadii madiina kuna mutaysatay khayriyadda uu allaah uga markhaati kacay waa maxay dhabbaha ay tahay inay qaado bulsho weliba oo doonaysa inay ku dayato mujtamacaas maxayna yihiin tallaabooyinka la gudboon qofka muslixa ah ee doonaya inuu sabab u noqdo helitaanka bulsho fiyow diin iyo dadnimo intaba arrimahaas iyo kuwo kale oo badan ayaannu ku lafaguri doonnaa xalqadan waxaana marti inoogu ah fadiilatu sheykh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mida culimmada diinta islaamka ee ugu caansan soomaaliya iyo wilaayaadka islaamiga ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka islaamka iyo bulshada
هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka islaamka iyo bulshada haddaba inta aynaan gunta hoose ee barnaamijka u gudagelin aanu dhegaysanno warbixin soo koobaysa guriga uu ka dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii risaalada loo dhiibay ilaa safarkiisii hijrada ee madiina kaasoo saldhig u ahaa dhismaha bulsho islaami ah oo fariid ah waxaana soo jeedinaya warbixinta walaalkeen yaasir cabdalla
waxay ahayd mid ka mid a maalmihii ugu wacnaa ee soo mara maka iyo guridhiskii ugu sharafta badnaa ee dunida mid ka mid a wiilashii uu dhalay cabdulmutalib oo lagu magacaabo cabdullaahi ahna wiil ka tilmaaman wiilashiisa ayaa gogol u fadhiistay inuu guursado aamina bintu wahab si milge iyo sharaf leh ayaa loo soo dhoweeyey isaga iyo qoyskiisa ujeedkii ay lahaayeenna loo fuliyey halkaasina waxaa ka dhismay guri ilays iyo iftiin ugu dhignaa dunida oo dhan بني محمد أبوه عبد الله سيرته تطيب في الأفواه سيرته تطيب inkastoo aan cumriyin cabdullaahi haddana gurigiisa waxa uu ahaa mid barakaysan durbana waxaa caloolgalay moxamed isagoo hooyadii lagu bilowday uurka ku sido ayuunu geeriyooday aabbihiisa inkastoo firaaqa cabdullaahi uu aamina uga dhignaa culays iyo murugo qalbitaabad leh haddana waxay garab istaag ka heshay cabdulmutalib muddo kadibna waxa uu allaah ku arsaaqay moxamed binu cabdillaahi صلى عليه الله كل حين صلى عليه الله كل حين wuxuu moxamed gaaray da-da afartanka sano xilligaasi ayuuna allah casa wajalla dusha ka saaray ammaanada ah inuu risaalada towxiidka gaarsiiyo dunida uuna noqdo rasuulkii ugu dambeeyey allah xaggiisa laga soo diro أربعين أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوفا saddex iyo toban sano aan kala go' lahayn ayuu suubanaha sala allahu calayhi wasalama ku sugnaa maka isagoo gudanaya waajibka gaarsiinta risaalada towxiidka wuxuuna qoomkiisa kala kulmay culays iyo dhibaatooyin haddii buuraha lagu rari lahaa ay la burburi lahaayeen laakiin marnaba kama leexin culeysyadaas hadafkiisa rasmiga ah guri maka ku yaala iyo dhabbe maka soo gala aanu istaaginna ma jirin nebiga isagoo ku celcelinaya waxaad dhahdaan laa ilaaha ila allah لنفسه لا يغضب فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق ساد جميع الخلق أعلى الإله قدره inkastoo dad badan oo maka ku noolaa ay islaamka soo galeen haddana maka ma noqon magaalo martigelin karta bulshadii uu ku taameeyey inuu dhiso nebiga sala allahu calayhi wasalam mujtamacii jahliga ee halkaasi deganaa ayaana caabudidda asnaamta doorbiday balse waxaa qalbiga furtay magaalo yar oo kaneeco badneed xilligaas laguna magacaabi jiray yatrib taasoo goor dambe noqotay almadiinatu almunawara ama taaba في هجرة الرسول في هجرة الرسول مختصر مطول مختصر dhalinyaro caaboon hormuudna uu ahaa qabaa'ilka hoos iyo khasraj ee dega madiina ayaana yimid maka iyagoona u bandhigay rasuulka inuu soo gaaro magaaladooda diyaarna ula yihiin garab istaag iyo difaac baycadii alcaqaba athaaniya ayaana sidaasi ku dhacday taasoo buddig u noqotay aasaaska bulshadii ugu horreysay oo islaam ah kadib qarniyo baadinimo iyo baatil ah waana isla bulshada aanu naawilayno inay noqoto jiheeyaha hagaa ummadda soomaaliyeed
عشرة سنة أرادها مولاه لأجل من دعاه أن يقصد المدينة يقضي بها سنين nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo rafiiqiisa hijrada iyo jihaadka abuubakar asidiiq ayaa goor aan la filaynin kasoo baxay maka iyagoo soo jeexay dhabbaha hijrada doonayana inay gaaraan walaalahooda ansaarta ee madiinatulmunawara siddeed maalin oo safar ah kadib oo ay soo mareen xaalado kala duwan oo ay diiwaangelisay kutubta siirada waxay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo walaalkiisa abuubakar soo gaareen madiinatulmunawara halkaasina waxaa ku soo dhoweeyey quluub u acmiray iimaanka iyo iithaarka buddig iyo aasaasna u noqday dowlad islaamiga iyo bulsho muslim ah waana mujtamaca fariidka ee reer madiina kaasoo ah jiil marlaarag ah oo isaga oo kale aanu marnaba soo marin dunida in la helo tiro yar oo shabahda mooye allahna waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo tiradaas yar ee ku dayata bulshadii madiinatulmunawara ee uu dhisay suubanaha sala allahu calayhi wasalam مع الأنصار وصحبه الأخيار وصحبه الأخيار وشرع الأذان فشهد الزمان في السنة الأولى fikradda barnaamijka islaamka iyo bulshada ayaan ah rajo iyo hiigsi aanu leenahay oo la xiriirta inaan qayb ka noqono dhismaha bulsho shabahda mujtamacii madiinatulmunawara allahna wuxuu xadiidulqudsi ku yidhi addoonkaygu wuxuu iga helayaa wixii uu iga malaysto sida abuu hurayra radiallaahu canhu laga wariyeyna nebiga sala allahu calayhi wasalam way cajabgelin jirtay warsan sheegidda iyo yadadiilada wanaagsan انظر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل ولنترك أثرا ملموسا في الناس رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا waa hagaag taasi waxay ahayd warbixintii uu soo jeedinayey walaalka yaasir cabdalla markan waxaan soo dhoweynayaa fadiilatu sheekh jaamac cabdisalaam warsame waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursaddan qaaliga ah su-aasha ugu horreysa waxay tahay imaanshaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee magaalada madiina waxaa gundhig u ahaa baycadii alcaqaba athaaniya haddaba sidee ayay u dhacday baycadaas bunuuddeedana maxay ahaayeen bismi illaahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd baycadaas iyadaa dabcan waxay daba joogtay tii ka horreysay oo ay ka soo qeyb galeen sanadkii ka horreeyey sanadkaas saddex iyo toban qof oo reer madiina ay ka soo qeyb galeen markii ay ballan la galeenna nabiga caleyhi salaatu wasalaam lagu daray muscab ibni cumeer muscab markuu magaalada madiina tegeyna uu ka helay rag fiican oo eh, hawsh kala shaqeeya sida ascad ibni zuraara magaaladii madiina ay ku guuleysteen ilaahay ku ayiday in badan oo ka mid a ay islaameen markaa sanadkii labaad inay soo xajiyeen dad tiro badan oo muslimiina iyo mushrikiinba reer madiina dad badan inay ka soo xajiyeen xajkii markii la yimid ee acmaashii lagu dhex jiray ee la deganaa ee mina saddex beri waa tan lagu nagaada oo dhagxanta la tuuraa oo xilligaas mino la joogay ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam dadkaasi ay la kulmeen inay la mubaayacoodaan goor habeenkii dadka uu seexday oo afar saac iyo habeenka tuluskiisii hor u baxay ayay sii siimeen midba markaarkiisa u baxay nebiga meesha ay kula ballameen oo jamratulcaqaba ahayd waatay kula kulmeen halkaasaa waxaa ka dhacay wadahadal wadahadalkaas waxaa shirka furay cabaas ibni cabdilmutalib oo nebiga adeerkiisa oo markaas aan muslim ahayn laakiin booskii abidaalib uu u taagnaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam difaaciisa iyo maaragtay ximaayadiisa isagu markaas bedelay ayaa shirki furay wuxuu yidhi reer ansaarow rasuulka ilaahay wuxuu kaga sugan yahay qoomkiisa cizi iyo manca ayuu haystaa cid u soo gudbi kartahay ma jirto marka haddii waxaad ugu yeerteen aad ka rumaynaysaan oo ka run sheegi doontaan fa antum wamaa taxamiltumuun adinka iyo waxaad markaa xambaarteen ku soo dhowaada haddiise aad arkaysaan inaad fashilmi doontaan oo inaa difaaci doonin fa min alaana fadacuuhu haddaba isaga taga oo faraha ka qaada cizi iyo wuxuu ku nool yahay iyo qaab wanaagsan buu u nool yahay marka waxaa ku xigsaday ninkii la odhan jiray baraa ibni macruur oo ansaarta ka mid ahaa wuxuu yidhi bala alwafaa wasidqa wa badli arwaax inaanu fashilmi doonno iska daaye cahdiga aanu galno waanu oofin doonaa waa ka run sheegi doonaa naftayadana waa ku beeli doonaa waa ku bixin doonaa ee rasuulka allow hadal oo u qaad cahdi iyo shardi rabbigaaga iyo naftaadaba u qaad waxay addoonto markaas waa kii nebigu hadlay sala allahu caleyhi wasalam isaga oo aayaad qur-aan akhriya dadkiina wacdiyey ayuu wuxuu yidhi rabbigay waxaan u qaadayaa an tacbuduu llaha an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an waxay yidhahan maxaa naftaada iyo u qaadaysaa marka iyo rabbigaa guud ahaan waxaan u qaadayaa buu yidhi cala samci wadaaca maqal iyo hogaansan in la helo wa cala anafaqati fi nashaadi waalcusri inaad diintan maalgelin ku samaynaysaan in iyo dadka martida iyo nafteedaba il annagoo keligayaan idiin imaanaynahay cala anafaqati fi alcusri waalyusri wa cala alamri bilmacruufi wannahyi cani almunkar macruufkana inaad amri doontaan munkarkana aada reebi doontaan waalaa wacalaa an laa taakhudkum fi illaahi lowmatu laa'imin inaad maaragtay diintan marka la nashanayo xaqa marka la ayidaayo inaad u istaagtaan idinka oo cid dagaalanta dagaalkeeda aan dan u gelaynin iyo inaad iga mancisaan wixii aada naftiina ka mancisaan iyo helkiina aadna igu nisroon doontaan diintan ayada intaa markuu galay oo nabigu dhameeyey sala allahu caleyhi wasalam baraa ibna macruur naftiisiiba haddana mar labaad kacay oo gacanta qaaday oo wuxuu yidhi waan kugula mabaayaconaynaa arrinkaa isaga ah caadi iyo ballan baan ku gelaynaa markaas kadib rag badan baa hadlay waxaynu ka soo qaadanaynaa oo keliya ninka la yidhaahdo sacd ibni cibaada ibni nadlah oo yidhi warbalkaadi iyo beycada gacanta aad qaadaysaa nebiga caleyhi salaatu salaam ukaadiya ninka waxaad kula mabaayaconaysaan ma garanaysaan waxaad kula mabaayaconaysaan waxa weeye calaa xarbi alaxmari waalaswad khalqiga oo dhan carab iyo cajam inaad dagaal la geli doontaan weeye naf iyo maal inaad waayi doontaan weeye xoolihiinuna baabi'i doonaan ashraaftiinuna ay dhiman doonto haddaad ku qaadanaysaaniin calaa musiibati alamwaali wa qatli alashraaf dadkiina ku oolkaa oo dhintay iyo xoolihiinu halaagsama haddaad ku qaadanays haddaad ku qaadanaysaaniin qaata cizi adduunya mid aakhiro weeyaan haddaad arki doontaan inaad fashilmi doontaanna haddaba ka taga waa dulli mataqaana khizyi dunyaa walaakhira weeye inaad rasuulka khidlaanaysaan inta qaadataan waanu qaadanaynaa bay yidhaahdeen sidaasay mataqaanaa beycadaasi ay ku gabagabowday oo ay ansaartii ay kula mabaayacodeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu yimid magaalada madiina si loo helo loona dhiso bulsho islaami ah oo ishaysata maxay ahaayeen
tallaabooyinkaa wuxuu ka bilaabay nebigu caleyhi salaatu wasalaam masaajidda dhismaheedii markuu ku degeyba bani najaar nimankii la odhan jiray bani camar ibni coof gaar ahaan oo reer awowgiisa oo aabbihiis dhaleen meeshaa markuu ku degey wuxuu sameeyey masaajidka quba ayaa la dhisay isagoo dhismihiisii socdo haddana wuxuu u soo wareegay magaalada madiina uu soo istaagay meesha hashiisu fariistay waatii masaajidkiisa laga dhisay masaajidka in la dhiso masjid madiina almunawara ayuu camal ka bilaabay nebigu sala allahu caleyhi wasalam camalkaa isaga ah dee waxaad garanaysaa masaajidku siduu beytku beytulcibaada u yahay oo rabbi lagu caabudo macaalimta diintana lagu nashriyo haddana wuxuu ahaan jiray meesha ummadda laga wacyigeliyo oo ciidamada laga abaabulo oo ummadda dhan ay ka indilaaqda ayuu ahaan jiray haddana uu ahaanayaa biidni illaahi tacaala tallaabooyinkaas uu qaaday waxaa ka mid ahaa marka walaaleyntii maxaanku idhaahdaa ansaar iyo muhaajiriin walaaleynta ayadaa qadiyat lmu'aakhaat in la walaaleeyo dadka qeyb ka mida way ahayd hadaafta ka mida in dadkaa soo hijrooday oo naftoodii keliya la soo baxsado maalkoodii ehelkoodii iyo dalkoodii ka soo tegay in lasoo dhoweeyo qeyb bay ka ahayd laakiin waxaa ka owleysnaa oo ka muhiimsanaa in la fahmo ukhuwada islaamiga macnaheeda taasna waxaa ku tusinaya ansaarta qaar baa ka mida la walaaleyey laba nimoo ansaara la walaaleynay laba nimoo muhaajiriinana waa la walaaleynay inta badanse waxay ahayd in la walaaleeyo muhaajir iyo ansaari in la walaaleeyo muhaajiriinta waxaa ka mid ah la walaaleeyey cabdullaahi bni mascuud iyo zubayr bn alcawaam waa laba nimoo muhaajiriin marka waa siduu nebigu sala allahu caleyhi wasalama markii qabuuraha uu nahayinayey in la siyaarto markii damban uu fasxay waa ka yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum almowt waa tii oo kale oo maadaama si xun dadku isku leyn jireen oo qabiilku uu meel xun maraayey waxaa la rabaa in la fahamsiiyo dadka ukhuwada islaamigaah inay ka owleysan tahay oo ka horeyso ukhuwadii mataqaanaa dhalashada iyadaaba la isku dhexalayaa baa layidhi iyadaa la isku dhexaleeyey ilaa ayba soo degtay aayadda fii suurati alanfaal u damayso ilaahay uu dhahayey wa ulul arxami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah arrintu waa sidaasoo makaano weyn bay ukhuwada ku leedahay diinta islaamka oo ilaahay baaba dhahaya inama almu'minuuna ikhwa laba macnaa aayadda lagu fasiraa inama almu'minuuna ikhwa waxay isu yihiin oo keliya wax kale isuma ahe walaalo macnaha kalena waxaa weeye waxayba yihiin ukhuwada oo ukhuwada haddii ay la waayo qofkii wax uu noqonaya ma leh si kastood muumin u taha caalimu tahay waxaa rabti tahay geesi tahay keligaa maxaad qaban adunbaa marmarka dambe cidlo ku baktinaya haddii aadan helin bulsho aad cibaadadii wada gudataan oo jihaadkii wada nashisaan oo kelimada ilaahay wada kor yeeshaan oo iskaashataan addoomanka ilaahay oo walaalaha isjecel aad noqotaan haddii la waayo keligaa waxba qaban maysa marka wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an fa allafa beyna quluubikum fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana nicmada ugu weyn weeyaa la odhan karaa ukhuwada islaamigaahi oo ilaahay dadka muslimiinta uu siiyey oo la yidhaahdo alislaam huwa alxadaara xadaaraba haddaa maqashid islaamka ah sababta waxaa weeye nebiguba sala allahu alay wasalam siduu u dhahaya khayru lquruuni qarni dadkii ukhuwada siday tahay u fahmay oo u dhaqangeliyey qarnigiisay ahaayeen soo maha waxaad garanaysaa xadaarada ugu dambaysa insaanku uu gaari doono hadda nimanka la yidhaahdo shuuciyiinta iyo kuwan kale waxdatul wujuudka la yidhaahdo oo wasakda oo ilaahay qofku isagaaba ilaah dhahaya iyo wixii been akhrinayo o dhan waxay ku andacoodaan mabda ayaga ayaa basharku isugu imaan doonaa oo isugu soo biyeeshuma doona kaayaga ugu saxan oo waxaan gaari doonaa heer aan maxkamad iyo loo baahan iyo boolis iyo wax saas shurdaba aysan jirin dadku walaalo isticeel ay noqdaan been iyo khuraafaad xaggee bay ku dambeysay shuuciyo shuuciyo meel xun bay ku dambeysay waxdatul wujuudna wax jiraba ma haddayba baaba'day marka islaamku waxa uu xilligii fatrada u horeysay oo nebiga oo aanu higsanayna maantay qof walba isagaaba xisba iska ah mar haddii uu yacbudullah ka annahu yaraa microscob rabbaaniya inuu saaran yahay ama bahalkii kaamiro uu arko oo xumiyoo dhan iska ilaalinayo uu ka duulayo haddana man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyaddi ninkii munkar arkaaba ha zuuli maxaa boolis looga baahan yahay qofkii isaguna naftiisii waa ilaashan yahay dadkii kale waa ilaalinayaa siduu naftiisa iyo maalkiisa u difaacayay kan walaalkiisana u difaacaya waxaan la yaabay maalin dhow ninbaa guri dhan oo dhisan iska iibsaday inta waraaqa u samaystay oo dad bannaankaa la xiriiray buu iibsaday markaasaa walaalaha qaarkood hawsha intay dabagaleen dabagaleen bay ku soo oogeen muddo dhan bay daba joogeen waxay ku soo oogeen ninkaas guriga inuu in cid u wakiilatay uusan jirin cidda uu sheegayaan cidda guriga lahayd ba aysan ahayn markaasaa siday u socotay u socotay arrintii iyadan wax dowlada gaarin ee arrintii bannaanka ay soo timid inuu ninkaasi uu khayaano u ka shaqeeyey markaasaan dhahaya masaladan waxaa waxaad ka shaqaysaan meesha aan higsanayno loo socdo caalamka u socdo xaaladda islaamka uu doonayay ikhwada xoolo uusan lahayn inuu rafaadiyo maalkiis ku bixinayo inuu baaro soo celiyo xaqaa dadkii lahaa u dhiciyo waa arrinta la higsanayo alislaamu huwa alxadaara ninka ka yimaada meesha la yidhaahdo austraaliya iyo kan kanada ka yimid xaramka markay isugu yimaadaan ay gartaan inay laba nin oo muslim yihiin maxay noqonayaan isla markaasba qoortiisa saarayaan oo waa ismucaanaqaynayaan oo waa sheekaysanayo walaalo dhab a wey alislaamu huwa alxadaara xadaaro kaloo caalamka ka jirtahay ma jirto marka ukhwadaas inuu dadka baro nebigu sala allahu calayhi wasalam inay ka owleysan tahay midii dhalashada ayuu u walaaleeyey dadka ee ma ahayn inay nafaqo helaan oo keliya muhaajiriinta aan isdul taagno qodobka walaaleynta ansaar iyo muhaajiriin ee uu sameeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ahmiyad nooce ah ayay leedahay walaaltinimada bulshada islaamiga ah dhexdeeda miraha ka dhashay mu'aakhaadka ansaar iyo muhaajiriin ee ay muslimiintu gurteenna muxuu yahay miraha ay gurteen waxaa weeye inay noqdeen almu'minu lilmu'min kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdan ee dad isku xiran oo kutla waxida eh oo meesha ay mataqaanaa ku jihaystaan bajiiraya oo caalamka oo dhan maaragtay saydareeyey ummatulqiyaada inay noqdaan munaasib u ah mirihii saasuu noqday dhiiggii iyo isdilkii iyo fuxshigii horoo jirana uu iska baaba'o keliya dil waaxida ay ku soo baxaan mirihii saas u soo baxay arrimaha xusida mudan marka loo kuurgalo imaanshihii nebiga ee magaalada madiina waxaa ka mid ah inay soo afjartay colaaddii muddada qarniga ka badan socotay ee ows iyo khasraj u dhexaysay sidee ayay ku suura gashay ama lagu xaqiijiyey muddo kooban in lagu soo afjaro colaaddaas
colaaddaas waxyaalaha lagu soo afjaray waxaa ka mid a ukhuwada naftigeeda waxaa kaloo ka mid a caqiidada islaamiga ah caqiidada islaamiga waxaad garanaysaa shareecada inteeda kale waxay ka burqanaysaa ama ay ka farcamaysaa towxiidka laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allaahu nebigu markuu fasiraya sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay xadiiskii macaad markuu tabug laga soo noqdo nebiga meel fadhiyo u yimid oo yiri rasuul allow ii sheeg wax maaragtay maa yubaacidunii min annaari wayudkhiluna aljanna wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alaa adulluka calaa ra'si alamri wa camuudahu wa dirwatu sanaami ra'su lamri waxa weeye buu yidhi alislaam riwaayo kale waxay odhanaysaa fii musnad imaam maxamed ra'su lamri shahaadatu an laa ilaha ila allah wa camuuduhu asalaa wa dirwatu sanaamihi aljihaad marka shareecadu waxay ka cabirtay ama xadiisku wuxuu ka cabiray diinta islaamka oo dhan teendho oo kale teendhada saanqaafkeeda sare waa shahaadada tiirkuna waa salaadii meesha usii sarraysa dirwatu sanaami oo madaxa uu la gelaayo tiirkuna waa jihaadka marka shahaadadani waxay ku salaysan tahay marka uu qofku ashhaadanaya laa macbuuda bixaqin ila allah saddex arrimood buu qirayaa macbuud xaqa inuu jiro isaguna uu cabdi yahay cabdi marka shaqadiisa waa la yaqaanaa oo waa sayidkiisuu ka dambeeyaa sayidkuna waxaa lagu cibaadaduna waa awaamirta oo loo hogaansamo macbuudkuna xuquuq buu leeyahay waa dawaaqiidda iyo meel kale inaan xaqiis inaan meel kale loo celin siduu nebigu u dhahay sala allahu alay wasalam xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay marka wuxuu garanayaa qofku marka uu qof mu'mina noqdoba addoon ilaahay inuu yahay dadkaana addoomankii ilaahay ay yihiin ilaah inuu kaga raali noqonayo kullamaa dadkan axsaan u sameeyo oo walaalshado kullamaa dhib uu geystana inuu ilaahay u caroonaya buu fahmayaa soo ma marka waa inuu ilaahay darti dadkii waa inuu u hagaajiyo dhibkiisana uu ilaaliyo dagaalada ahliga innagaba hadeer bayna haysta wax fara badan asbaabo fara badan bay iska leeyihiin qofkii waxaad arkaysaa jahliga jira inuu cidda uu la dagaalamayo iyo cidda u hiilinayo hal oday baa u dhexeeya labada qoloba waa waa tolkiisi wey qaraabadiisi wey wax uu ku dilhaya ma yaqaan qofka uu dilayo cid u dirsata male dhiiggiisa isagu ma laha shareecadu waxay ahayd aabbuhu inuusan ninkii wiilkiisa dilay uusan ka aarsan karin haddii wiilkii uu dhalay uu joogo wiilkii uu dhalay ninka la dilay hadduu joogo aabbihiis ma dhaqaajin karo dhiigga ma laha marka dhiig uusan lahayn oo laga yaaba magac guud inay wadaagaanba qofkii dagaal u qaadaya iska ordaya waxbuu soo dilayaa waxuu dilalaya waxu dagaalamaya midna ma yaqaan musiibadaasa haysata marka qofkii markuu diinta fahmo oo ilaahay addoonnimo u qiro subxaana wa tacaala oo dadkan oo dhan inay walaali yihiin uu garto waxa weeye isla saacaddaasba waxa weeye wuxuu ka tanaasulayaa wixii uu ku dhex jiray codadii iyo colaaddii baa khayr isu bedeshay fa asbaxtum binicmatihi ikhwaanan ayaa mataqaana meesha soo gashay kullama waxay kaloo moogyihiin dadku saddexda arrimooda nebigu ilaahay uu ka magan galay laba waa laga aqbalay waa laga badbaadiyaal ummaddaada waa ka badbaadaysaa in uu maaragtay cadow iyaga ka baxsan inta kusoo duula beydadooda uu qarxiyo oo baabi'iyo iyo in abaar ku dhacdo labadaas waxaa layidhi waa waa laga aqbalay in laga nabad laga nabadgeliyo laakiin waxaan laga nabadgelinaynin ina iyaga la isku baabi'iyo sunnatullahi alkowniya weeye marka arrintan ilaahay baaba doonay dadkan in iyaga marka awaamirta ay khilaafaan oo shareecada ay meel uga dhacaan oo jihaadka diidaan iyaga in laisku hoojiyo laisku baabi'iyo waa sunnatullahi alkowniya ilaah baa diiday awalba inay arrintan ay laga badbaado marka saasay isugu yaacayaan oo mar walba isugu qabaamayaan oo isdilayaan ahlu kitaab iyo yuhuudba markii ay halmaameen wax badan oo ilaahay uu ku waaniyey oo nacfi iyo dan iyo maslaxad u ahaa markay diideen ayagiibaa qoorta la isu geliyey oo la isku laayay isku baaba'ay marka ummad kasta awaamirta rabbi markay khilaafto ayadaa isku dhacaysa oo rabbi sunuunta uu kaga aarsada baa sidaas waaba kii u dhahaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam laa tusawunna sufuufakum ow liyukhaalifana allaahu beyna wujuuhikum wujuuhda mar hadday iskhilaafto macnaha qalbiga isdiidan weey marka dunuubta dhacaysa baa keenaysa in dadku islaayaan dunuubta hadday yaraato oo dadku ilaahay u jeestaan waa la walaaloobayaa waxa weeye dhibka iyo cadaawada iyo xiqdiga iyo xasidka iyo islaynta o dhan waa baaba'aysaa marka laga yimaado dadka muslimiinta ah waxaa bulshada madiine ku nool ka mid ahaa yahuud iyo munaafiqiin sidee ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ula dhaqmay yahuudda madiina yahuudda madiina nebigu markuu soo galay magaalada madiina sala allahu caleyhi wasalam waxa uu amray bunuud iyo heshiis buu la galay oo qoraalaa la sameeyey oo kala qortay qoraaladaas marka waxaa ka mid ahaa yuhuudi inay dowladdaas magaalada madiina ka dhisantay in ay ka mid ahaadaan oo axkaamteeda iyo nidaamkeeda ay hoos hoos imaanayaan qodobka labaadna diintooda iyo iyo dhaqaalahoodan uu gaar u yahay diintooda iyo dhaqaalahoodan inuu gaar u yahay maamulkana ay la wadaagaan dadka waxaa kaloo ka mid ah waxyaalihii lagula heshiiyey haddii magaalada lasoo weeraro oo cadow dibadda kaga yimaadaan inay wax ka difaaciyaan waxaa kaloo ka mid ahaa inay wixii dhaqaalaha markaa dagaalka u baahdo ay diyaar la ahaanayaan waxaa ka mid ahaa qodobadii lagula heshiiyey in xaliif wax la yidhaahdaa jiri jiray ansaarta intay iskala qaybiyaan qoloba qole xaliif lahay marka haddii qof xaliifii dembi galo in qolada kale loo qabsado ama qoladii kale dembi galaysa nin xaliifa layska qabsanaya luleeyahy reer xalif xulafaadii baa dembigaa gashay marka maanta kadib inaan xaliif loo qabanayn dembi cid kale ay gashay dembiga ninkii galay ciddii gashay ay leedahay qodobo noocaas oo badan buu la galay nebigu caleyhi salaatu wasalaam laakiin wixii oo dhan haddii yuhuudi ballan ma fuliso wixii oo dhan waa ay buriyeen ilaa natiijada ay noqotay magaalada madiina in qoloba mar laga raro iyagoo dulaysan wixii ay haysteenna lagala wareego waxaa kaloo bulshada ku nooleed magaalada madiina ka mid ahaa munaafiqiinta oo ku jiray safka muslimiinta sidee buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u wajahay una maareeyey khatarta munaafiqiinta
rasuulka sala allahu caleyhi wasalam dee xag rabbi baa laga jihaynayey oo laga amraayey oo wixiisoo dhan xikmad iyo cajaa'ib bay ahaayeen marka dagaal lama uusan gelin munaafiqiinta laakiin khuduwaadkooda iyo xiqdigooda iyo dhan qur-aanka ayaa fashilinayey waa la fadeexaynayey iyadoon hebel la magacaabin baa la dhahaya dad baa saas sameynaya dad baa qaabkaa u shaqeeya dad baa qaabkaa u shaqeeya iyadoo la dareensiinaya in lala socdo oo xumida ay maleegayaan oo dhan la ogyahay haddana nebigu gacan inaan loo qaadin buu amrahayey umaba qaadeen markii wax laga weydiiyana waa kii dhahayey hadday dadku ku sheekaystaan maxamed asxaabtiisu leynaya sow dhibaato maaha inaga daaya waxay rabaan mataqaana ilaahay baa kala xisaabtamaya waxaan kaloo doonaynaa inaan ogaano macaalimta iyo astaamaha waaweyn ee uu lahaa mujtamacii magaalada madiina ee uu hogaaminayey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam mujtamaca rasuulka uu hogaaminayey sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa mujtamac dhaqankiisu uu yahay kitaabka iyo sunnada oo ilaahay wajihanayo subxaana watacaala raalli ahaanshihiisa oo dhan mintaqaan inay fuliyaan doonaya siduu nebiguba u taskiya u yihi khayru lquruuni qarni qurumihii in soo maray qarnigii ugu khayrka badnaa ayay ahaayeen kitaabka iyo sunnada waxay ahaayeen fursaanu bilnahaar qiyaamu bileyl dad habeenkiina cibaado u taagan maalintiina jihaad u taagan bay ahaayeen dad walaalaah oo isku duban bay ahaayeen marka dad aan ilaahay subxaana watacaala diintiisa aan cidna uga heebeysan fulinteeda ayay ahaayeen dad saas ayuu astaantooda ay ahaayeen bulshada waxaa qeyb weyn kaga jira caruurta iyo haweenka kaalin noocee ah ayay kaga jireen mujtamacii madiina sidee ayuuna ahaa la macaamilkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee labadan shariixo dumarku laa shaka waa shaqaa'iqu rijaalo waa mujtamaca nis ka mida weeye waxa ay hawshoodu tahay tarbiyada owlaadda iyo hawsha hoose ee deegaanka guriga ee dacwada qeybtooday ka qaadanayeen oo ay ka nasrinayeen jihaadka dhankooday ka dacminayeen inta awooddooda ah oo qeybtooday qaadanayeen ilaa afraad mataqaa waatay dhaawacay iyo maaragta ay daaweyn jireen maxaan ku idhaahdaa dacwada qeybtooda ka qaadanayeen oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waatay ku yidhaahdeen rasuul allow raggii baa nooga ka qaalib noqday maalin aada arrimaha iyaga si gaara uga hadashid noo sameey oo maaragta aan dacwada aan qeybteeda qaadano marka gabdhaha muslimaadka mid kamida gurigeeda ayuu ugu tegi jiray ku kulmin jiray nabigu caleyhi salaatu wasalaam oo ku tacliimin jiray oo dacwada uu ku siin jiray masaajidkana waa kasoo qeybgeli jireen oo qeyb bay ku lahaayeen qeybta dambe ayay imaan jireen weliba iyadoon xijaab u dhexeyn ragga iyo dumarka ayay xilgaas lama kala xiri jirin masaajidda ayay qeybta dambe soo fadhiisan jireen ilaa haddana waa arrin mashruuca in gabdhuhu masaajidda ay ku tukadaan oo laa tamnacuu imaa allahi masaajid allahi waa ka dhahaya nabigu caleyhi salaatu wasalaam gabdhaha masaajidda lagama mancin karo khudbada ayay xaadirayaan oo waxaan arkay hadda dalkeena magaalada hargeysa oo kale baan ku arkaa gabdho jimcada ka qeyb gelay oo masaajidka qeyb ku leh qofkii markaa gacan banaan oo ilmo iyo aysan wax ka dayacmayn dumarka naftooda masaajidda inay jumcada wax ka tukadaan oo salaadaha markay firaaqo leeyihiin habeenkii iyo maahe maalintii oo kale ay ka soo qeyb galaan waa arrin fiican cashara hadday imaan karaan imaadaan waa arrin wanaagsan weye marka dacwadan saas qeyb uga ahaayeen jihaadka qeyb uga ahaayeen maxaan ku idhahdaa hawsha guriga oo ka dhib badan midda raggu qabanayo u qumaayeen caruurtuna dee dacwada ayaa iyaga naftooda ku socoto qur-aankaa la barayay oo laakiin juhdi ugu badan waxaa bixinayey hooyooyinka ayaa bixinay ilmaha waxbarayay mid ka mid a astaamihii waaweynaa ama calaamadihii muuqday ee uu lahaa mujtamacii madiinatulmunawara waa jihaadka qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana u kala tartamayey aragti noocee ah ayay jihaadka ku fiirinayeen bulshadaas aragtida ay ku fiirinayeen waxay ahayd inuu yahay jihaadku mustaqbalka ummaddu ay leedahay iyo cisigeeda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda inay ku imaanayso adduun iyo aakhiraba qofka fardiga ha noqoto ama guud ahaanba ha noqotee maadaama la yiri jihaadku ribaadka oo kale ama jihaadka sidiisaba ribaadu yowman fii sabiili illahi khayrun min addunyaa wamaa calayha laqadwatun oo rawxatun khayrun min addunyaa wamaa calayha hal maalin oo qofku ilaahay darti u socdo oo jihaad u galo shanta qaarood waxa saaran bay ka khayr badan tahay maadaama la yiri waxay arkayeen mustaqbal ka dhow oo ka qiimo badan jihaadka inuusan jirin waxay arkayeen waxa nooleynaya inuu jihaadka yahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum wax idin nooleynaya haddii la idinku yeero ajiibaa la yiri marka jihaadku dadka wuu nooleynaya ciziga iyo karaamada iyo sharafta ummaddu soo celinaya laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum waa kan ilaah dhahay waxaan idiin soo jirnay kitaab sharaftiinna iyo cizigiinna iyo qiimihiinna uu ku sugan yahay marka ummaddanba waxa ay ay ku soo caanbaxday oo muddo yar caalamka ay ku qabsatay haddeerna ay ku qabsan kartaa oo ku kor noqon kartaa waa jihaadka hadday ka tagtana way duloobaysaa oo hadda markaan ka hadlayna xadiiskii mucaad waynu niri jihaadku waa dirwatu sanaamil mataqana islaam meesha taandhada u sarreysa oo qoriga uu kaga ka suran yahay haddii ay dolooshanto qoraxdii roobkiisa oo taandhadii soo gelmayaan maxaa guri la harsada miyaa soo haray guriga waa kharaabaya marka ummaddu markii ay arrinkaa jihaadka markay ka tagtay ayaa guriga gurigii u kharaabay oo dadki waxay noqdeen dad dayacan oo maaragtay meel aan deegaan ahayn ku nool ayay noqdeen waxaa cizi iyo sharaf iyo karaamo u yeelaya ummadda ummatulqiyaada inay noqoto ummadaha hogaamiso waxaa ka dhigaya waa jihaadka iyo qofku ciziga islaamka inuu muujiyo saasay ahaydoo dee markii ay say ugu tartami jireen waxaad ka garanaysaa markii qofku uu ilan socodka waxaa lagu geleeyaa awr iyo baa la fuuli jiray fardo iyo baabuur midna ma lahayn haddii adigaba maanta baabuur baa lagu dagaalamaaye lagu yidhaha baabuurka meelaa ka raacdid ma leh hadoo jihaad u socday waad dareemaysaa dhibaatada aad aad shucuurayso marka aad bay u murugoon jireen markii ay waayaan sahay ama maaragtay awrtii ay mataqaana ku aadi lahayeen dagaalka waxaad garanaysaa marka saabiqu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha samaawaati walard ayaa dhaqankoodu ahaa waayahay qaybaha dambe ayaan ku dhownahay waxaan rabnaa inaan ogaano cilaaqada iyo xiriirka ka dhexeeyey ee hogaankii dowladdii madiina ee uu dhisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qaybaha bulshada sidee ayay ahayd maxaana tiir u ahaa xalaqada ka dhexaysa rasuulka iyo mu'miniinta waxaynu dareemi karnaa inay tahay mu'miniin iyo rasuulu rabbialcaalamiin calaqada ka dhexayn karta weye rasuulu rabbialcaalamiin qaabka loo soo dhoweyn karo ama maaragtay loo jeclaan karo qaab aan suuraysan karna ma aha oo nebiguba waa kii dhahayy sala allahu caleyh wasalam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ileyhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin midkiin rumayn maayo diinta si dhaba u rumayn maayo ilaa aan ahaado mid looga kalgacayl badan yahay ilmihiisa iyo aabihiisa iyo wax adduunka ka jiro o dhan xaqiiqaduna waa sidaas ilaahay sababkiisa ayuu ummaddan uga badbaadiyey cadaab iyo ciqaab uga badbaadiyey sababkiisa ilaahay ummaddan uu ku fadilay sababkiisa janno lagu gelayaa marka rasuulka in la jeclaadaahi jacaylkiisu waxa weeye laa nihaayata lahu meel uu ku dhammaanayahay ma jirto jacaylka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam daacadiisuna waa daaca mutlaqaa yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicuu rasuula wa ulul amri minkum ulul amriga waa inay naga mid yihiin baa shardi ah oo diinta ayna amrahayaan laakiin isagu waa mutlaqan wax alla wixii uu soo jeediyo wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxin yuuxa maadaama ay tahay wix warka u sheegoo dhan daacadiisu waa daaca waajiba ah oo mutlaqa ah maanta ninka safiirka ama maxaan ku irahdaa wasiirka maraykanka markuu soo dego wadawooyinkao dhan baa la xiraa oo waxaa la yidhahdaa loo dabaaldego oo ah lasoo dhowey rasuulka maalinkuu magaalada madiina soo gelaya waad garanaysaa intaasoo beri baa isagoo soo socda qoraxda la taagnaa oo la suwaayey maalinkuu yimidna duhur goor ah baa guryaha laga soo baxay iyadoo takbiir iyo la wada maaragtay iyo iyo maaragtay qof waliba hubkiisa iyo si soo hubeeyey isu soo diyaariyey oo marka jacaylka rasuulku sala allahu caleyhi wasalam waa maadaama uu yahay akbaru nicmatin akbaru nicmatin ilaahay addoomanka ugu nicmeeyo waa irsaalu rusul wa inzaalu kutub wey kutubta ilaahay rususha usoo dhiibaya rususha soo diritaankeeda nicmo ka weyne ma jirto marka nicmadaas shukrigeeduna waa daacada wey rasuulka wax uu la yimaado in lagu adeeco nacam xilligan aanu joogno waxaa socda isku dayo ay muslimiintu ku doonayaan in lagu dhiso bulsho ka dhimbilqaadata oo ku dayata mujtamacii uu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ka dhisay madiinatulmunawara wax wanaagsan ayaana ka hirgalay maxay tahay astaanta iyo tilmaamta haddii bulsho laga helo ay ku noqonayso bulsho ku dabafeelaysa mujtamacii madiina
waa arin sahlan ciddii ilaahay u sahlo waxaana la oran karaa waxay ku salaysan tahay wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraqu kitaabka ilaahay haddii la wada qabsado oo waxyiga inta la fahma la dhaqan geliyo waddadii baa la maraya laakiin sidee lagu fahmayaa weeye fahamkii baad moodaa wax badan inay ka sokeeyaan meel kalea ilaahay inoogu sheegay aayad kale wa in tasbiruu watattaquu laa yadurukum keyduhum shay-a haddii aad samir iyo taqwo la timaadaan gaalo kaydkooda iyo hagarsigooda dhibkooda waxba idin yeeli maayo marka waxaa moodaa taqwadiibaa fahamkeeduba nagu yaryahayba taqwada haddii la helo wax walba waa furmahayaan waman yataqi llaaha yajcal lahu makhrajan hami kasta iyo qami kasta ilaahay subxaana wa tacaala faraj buu u yeelayaa yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan kala bax buu idin yeelayaa idinkiyo gaala isu saaraan maysaan laakiin taqwadii baa faham ma rabtaa taqwada cali bni abi daalib marka uu fasirayo waa kii yiri alkhawfu min aljaliil walqanaacatu bilqaliil walcamalu bitanziil walisticdaadu lyowm raxiil afar arrimood buu ku fasiray marka afarta haddaad fiirisid hal mid bay soo wada hoosgelayaan alcamalu bitanziil bay soo wada hoosgelayaan saddexda kale shareecada amartay soo maha saddexda kale shareecada amartay isticdaadka maalinta qiyaama loo lasu diyaarinayo in wixii ilaahay ku siiya aad ku qanacdo in rabbiga cadamadiisa markaa xasuusto qalbigaaga indhaha ugu ilmeeyaan qalbigaaga ruxmo kulli shareecada amarta soo maa marka waxay ku soo aruureysaa taqwadu alcamalu bitanziil inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa qadiyada taqwadu marka waxay u tadarucaysaa in la yidhaahdo waxaa weeye tacalum alcilmi sharci waalcamalu bihi samirkuna waa istibraarka in la istimraaro labadaas cilmiga barashadiisa iyo ku camalfalkiisa haddaan cilmiga aan gebigiisaba la aqoon xag see ummadda raadkeediiba lama haye jihadii aadeen maa jiha kale la aadaya marka cilmiga barashadiisa in maaragtay aada loo waasiciyo yaa daruuro noqonaysa haddii taa la helana waxa weeye man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin manta marka caam fardi iyo iyo- iyo jabcaba way ku dhacaysaa ummadda kitaabkan fahamta ee ku dhaqanta ilaahay waa cizaynayaa wuu kor yeelayaa ninkii la yidhaahdo eh, sheekh maxamed bin ibraahim al sheikh oo ahaa muftigii ibn Ab- ibn abaas ka horeeyo sheikhiisana ahaa waa kii dhihi jiray waan ku soo celcelinaa in badani saddex arrimood qofka sameeyey iyo mujtamaca sameeyaaba waa cizoobaan tacalumu alcilmi waalcamalu bihi waaljihaadu buu yidhi jihaadku marka istimraarka weeye samirka weeye ibn axmed ibn xambal baa wuxuu leeyahay qur-aanka boqol wax ku dhow baa ilaahay samirka kaga hadlayo siddeetan ka midii waxay ishaaraysaa waa jihaadka marka jihaadku wixii shareecadu amartay soo kama mid ah marka shareecadii oo lagu dhaqmo oo la istimraaro wey shareecada saddexdaa qodob haddii la helo cilmigoo la barto la dhaqangeliyo lagu samro oo labadaas qodob la joogteeyo oo dee jihaadku uu ka mid yahay qofkaasi adduun iyo aakhiraba waa cisoobayaa ama ummaddaasi adduun iyo aakhiraba waa cisoobaysaa way kor noqonaysaa raadkii horaana markaas sidaas aynu ummadda raadkeeda baan helaynaa waa kii cumar dhahayey ilaahay wuxuu nagu ciseeyey kitaabkiisa meel mar kastoo aanu ciziga meel kale ka raadinana ilaahay waana duleynaya imaamu maaligna sidoo kale waa kii dhahayey lan yasluxa liaakhiri hadihi lumma ummaddan aakhirkeeda uma saalix noqonayo ilaa maa saluxa liawaliha awalkeedii wixii u saalix noqday oo wax ku noqotay mooyaane wax kaloo wax ku noqonaysa ma jiro firk- fikrad reer galbeed iyo mid reer bari iyo wax soo saarkooda midna wax laguma noqon karo waxa wax lagu noqonayaa waa in kitaabka ilaahay baan shala ku cisownay maantana isagaan ku cisoobi karna waxaa marka isweydiin leh oo su-aal ahaan u imaan kara sidee baa loo nashrin karaa tacaluma cilmiga cilmiga maanta innaga bahi badan baan u qabnaa haddaanu nahay mujaahidiinta iyo haddaanu eh, beelaha ku dhex nool nahay aanu nidhaahno labadaba bahi badan baa loo qabaa waa is- waana la iska looxjiitaayo eber lama ah laakiin waxaan isleeyahay waxaa lagu nashrin karaa xarakada oo kale dadka jadwal baa loo yeeli karaa jadwal iyo muqarar maktabkan soo kama tirsanid bishii intaasaa lagaa rabaa lixdii bilood intaasaa lagaa rabaa imtixaan baa lagaa qaaday isagoo qofku shaqadiisa wata buu wax baran karaa jaamacad buu ka bixi karaa isagoo isagoo shaqadiisa ku jira mujaahidku isagoo furinta jooga intuu dagaalka ku jira iyo intuu geed hoos fadhiya yaa badan intuu nasana yaa badan marka isaga naftiisa haddii jadwal la siiyo oo kutubtiisa loo diyaariyo waxa weeye isaga oo furinta ku jira ayuu meeshuu raba gaari karaa wax baran karaa waxaa kuu soo har cilmigiina mimari buu ku soo aruurayba oo aan culays kugu hayn Eh, waxaa soo haray beelaha beeluhu waxay leeyihiin albaabo laga soo galay leeyihiin oo waxay leeyihiin salaadiin iyo nab- nuqaab iyo nabadoonay leeyihiin dadkaas oo aan wax fahmin beeshu wax ma fahmi karto dadkaas in tareemka aada loo saaro oo in badan loo muxaadareeyo in badan kutubta la baro oo khadka iyo qoraalka iyo akhriska iyo la baro culamo iyagu ay ku dhowaadaan waxaad arkaysaa waxay imaanayaan iyagoo u doodaya hal nin oo la xiray ama la dilay oo bildhan dul fadhinayaan inta danahoodii iyo waxoodii kasoo tagaan ka fakeri maayo adiga iyo beeshaada dhanba jahanamaad u socotaan oo laydinku xareynayaa oo qarniyaal laga yaabaa haddii shareecadii la gara maro towxiidka aan la baran diintii la baran qarniyaal bal duhuur mutalaaxiqa weligeedii allaheedaa jahanamo in lagu waaro so in laisweydiiye kama horeysa halka nin oo dhiiggiisa la raadinayo marka qofkani dadka caqligoodii iyo eh, maaragtay mas-uuliyaddoodiiba iyagay saareene inay mustaqbalkooda ka fakeraan nuqabadu iyo nabadoonadu dadka mustaqbalkooda inay ka fakeraan maxaa adduunka ku cisoobi karnaa maxaase aakhiro ku liibaani karnaa in markaa aada iyo aada dadka tariinka haddii la saaro markaas iyagaa ka talinaya iyagoo culummada kaashanaya see beeshid marka dacwadii loo gaarsiiyaa tuulooyinka see loogu camimaa baadiyaha see loogu camimaa oo dhe- wax dhib yar bay noqonaysa wixii laga fikero oo laga shaqeeyo waa la gaarayaa marka diinta in la bartaay waa wax dhib yar waana waxa keliya wax lagu noqon karo gebagabadii dardaarankaaga guud muxuu yahay gabagabadii dardaarankayga guud oo aan ku talin lahaa waxaa weeye horta ilaahay subxaana wa tacaala ayay wax walba gacantiisa ku jiraan ciziga iyo nasriga iyo iyo maaragtay fahamka diinta iyo kulli ilaahay baa bixiya ilaahay inaan subxaana watacaala in badan aan nasriga weydiisana iyo diinta inuu noo fududeeyo uun fahamsiiyo Eh, taa kadibna juhdigeeda aan la nibaano oo sidaas bal aan u ishaaray in la yidhaahdo wax ka sokeeya shareecada barashadeeda iyo dhaqangelinteeda shareecada eh, cilmiga sharciga waxaa ka mid ah wixii shareecadu ay amarto oo dhan isay ka mid yihiin soo ma shareecada waxay amartay waa cidduu lahu mastadacatu min quwatin wamin ribaad alkhayli soo ma maanta sawaariikh iyo diyaarado iyo waxaa lagu dagaalamayaa waxaa ujeedi dabaabaad marka culumta manhaajka maaha wixii sawaariikh lagu diyaarin laha ee waa riyaadiyaadka iyo maarata xisaabaadka iyo kiimikada iyo waxaas weye ayadii marka in la bartaa soo diinta ka mid noqon mayso ilaa waa la is amray waa cidduu lahum sadacatu maali marka culumta wixii muxarama mooyaane wixiiba mashruuca diintay ka mid yihiina in eh, dadaal lagu bixiyo tan shareecada naftigeedana dadaal lagu bixiyo ilaahay iyadoo loo kaashanayo aynu fahamno oo aynu rumayno ictiqaadno man yurid illaahu bihi khayran khayr adduunya khayr aakhiro yufaqihu fi diin diinta ayuu fahamsiiyaa marka fikri waxaa jira odhanaya shabaabka qaarkood aad ka maqlaysaa warnayahu diinta barashada cilmiganba in la yareeyo mooyaane dadka su-aal bay kugu dilayaan markii shaqadan qaba la yidhahdaba su-aal ba lasoo ordaa ninka kaan wax aqoon baa la qaataa inuu shaqada isaga ku fiican marka haddaan cilmigii aan ku kor noqon lahayn aan baasaysano balaayo taas ka weyn ma jiro waa waa khizyi dunya walaakhira bay noqonaysaa cilmiga haddaan baasaysan ninkan wa- waa runo su-aalaad buu keenayaa sababto waxa weeye een, waxbaa u bilaaban inuu wax saxduuna rabaa haddii laakiin cilmigu mutawafir u noqdo aada loo nashriyo kan soo gaarmaya maamulka iyo mas-uuliyadda soo gaarmaya kan garabkiisa taagan baa saxaya cilmigii baa yar hadda cilmigu hadduu bato wax wax isweydiinaya nin walba hortiisu qofka garabkiisa joogaa qancinaya marka cilmiga in la nashriya waa guusha adduunya midda aakhira wabilahi towfiiq jasaaka allaahu khayran sheekhana sheekh jaamac cabdisalaan guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeelaynaa dhegaystayaal barnaamijka islaamka iyo bulshada oo uu marti ku ahaa fadiilatu sheekh jaamac cabdisalaan intaan ku kulmayno xalqada kale ee toddobaadka soo socda waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدوت بليلة فيها الغرام تلونا كأس المنية ها هنا يمضي بنا نحو الهنا ولكم سلوت بصحبه